dhinaca duufow wuxuu ka jiraa magaalada marko dhinaca waqooyi shan kilomitr ayuu ugu jiraa maxaa ka dhacay maanta
dagaal aad u qaraar badan ayaa ka dhacay walaalkeyga dagaalkaasi muxuu ahaa
dagaalkaasi laba beelood oo walaalo ah gobolka shabeellada hoose wada degan ayuu ka dhexeeyey
waaye maxaa dagaalka khasaaraha ka dhashay
dagaalka inta aniga ishayda aan ku arkay waa sideed dhimasha iyo laba iyo toban dhaawaca ayaa ishayda aan ku arkan ishayda aan saaray dagaalku goormuu bilowday
wuxuu bilaabay saddexdii subaxnimo oo saaki ayuu bilaabtay
marka ilaa goormuu soo gaaray ilaa sideed saac sagaal saac ayaa soo gaaray hadda beel baa ku adkaatay hal beel ayaa ku adkaatay waaye marka sababta dagaalka ka dambeysa maxay ahayd
dagaalka bootooyin oo wadada yaal ayaa laisku haastaa ma ayihin marka waxyaabaa laysku haysto
maaragtay awal maaragtay meesha waxaa joogay ciidama amisom ayaa joogtay amisomti ayaa ka tagtay awalba maaragtay hadaalis dagaalka ayada maaragtay dhexgelaysay hadda wax dhexgalaya male maanta waaye marka waxyaabaha hadda laysku hayo beeluhu iskula dhaceen maleeshiya beeleedku maxay yihiin
adiga dhuugaaraad iyo jigbootooyin iyo waxaas ba maaragtay isku waasa dagaal siyaasadaysan waaye dagaal siyaasadaysan waaye dagaal siyaasa ay ku jirto waa marka beelaha dagaalamay ma beelihii hore gobolka ugu dagaalamaa mase waa beelo kale oo hadda hor leh oo khilaafeedkooda cusub yahay waa kuwii hore kuwii hore waaye kuwii hore ayaa soo cosboonaaday kuwii hore
wax hadda dhexdhexaadin ah ama dagaalka lagu joojinayo oo socda ma jiraan
wallaahi bilaa uma jeeda caawa aad iyo aad baan ugu baqayna anaga shacibka maadaama aan nahay maaragtay xoogaa maaragtay abaawul aad u badan baa la sheegaa lagula meelba inay isu abaawulayn oo maaragtay berir inay kasii darto loo loo rajeynayo marka dagaalkii dhacay ee ka dhacay bufow ma iskiis buu u joogsaday mise gacan kaloo saddexaad ayaa soo dhacgashoo joojisay maya maya iskiis ayuu istaagay hal beel baa meesha lagu adkaaday hal beel baa lagu adkaaday waaya hadda deegaanku waa sidee xaaladiisu xaaladiis wallahi shicibkii waa ka guuray maaragtay qof degan male maaragtay ciidan ma kaloo habaabanayo ma jirto ciidan baa iska guuray maamulkii magaalada marka ee deegaankan uu hoos tegay iyo kii gobolka shabeellada hoose arrintan ma la socsiiyo ma la socdaan
waa la socdaa waa la socdaa asigana maaragtay waa wuu la socdaa wuu la socdaa waay marka dagaalku waxa uu dhex maray ma maleeshiyo dad deegaanka oo hub isu aruursadayba mise ciidamadii gobolka ku wada sugnaa oo habeeleed u dagaalamaya wey
adiga beel maaragtay waxay sheegaheen maaragtay inay maamulka koonfur galbeed ay taana beelna waxay sheegeen maaragtay beelna waa is eedana beelna waa maleeshi ahaan ba iskugu dagaalamaya waay marka waxa dagaalamayo waa maleeshiyaad habeeleed u dagaalamayo ha yeeshee ciidan maamulka koonfur galbeed ka wada tirsan
hal beel waxay dhahaysaa maaragtay maamulka koonfur galbeed inay ka tirsan tahay beesha kalena maaragtay waa nagu soo duushay ahaan maaragtay adiga dagaal siyaasad fuleysan oo dagaal siyaasad u beerada ayaa isku haystaa walaalkeeda marka idinka rajada aada qabtaan in xal wax waawaana horta ma socdaan
wax waawaana socda male anagana maaragtay shicibka ayaan nahay madaan waxaan maaragtay dawlad ka codsanayna inaa dagaaladaas nalaga joojiyo ayaan ka codsanayna walaalkay marka rajo aad qabtaan in lasoo kala dhex galo oo gacan saddexaad ay timaado ma jirtaa
maya maya maya maya maya caawa maaragtay aad iyo aad maaragtay abaawul aad u weyn baa ka socda maaragtay berinka waa kasii dareysa waa kasii dareysaa maaragtay saasaayinka aan dareemayo meelaha abaabulka dagaal uu ka socdo waa halkay hadda aada noo sheegi karto
adiga dhinacaasa maaragta buulmareer xaggiisa waa waa ka socdaa dhinaca nambar konton iyo marka iyo eliro iyo dhulkaasna waa ka socdaa marka deegaanadaas yaa gacanta ku haya marka
deegaanada kuwa waay marka kuwa kuwa hadda abaabulku ay ka socdaan soo deegaano ciidankii dawladda iyo maamulkii gobolka gacanta ku hayaan ma ah
maya maya maya laba maleeshiyaad baa gacanta ku hayso maaragtay kuwa dawladda wax ma dawlad ma joogto meesha dawladda way ka baxeen maaragtay ciidamada dawladda way ka qulquleen ayaamaha maleeshii dawladda ayaa kusugan
marka saameynta dadka tuulada ku nool dagaalkii maanta dhacay uu ku yeeshay ka waran
aad iyo aad dadka aad iyo aad aad iyo aad maaragtay aad maaragtay waxaa soo gaaray dib aad u weyn baa soo gaaray dadka markaan usoo laabano dadka geeriyooday ma maleeshiyooyinkii dagaalamay unba amase dad kale oo oo raydo ay wax ka soo gaareen baa jira wallaa afarba rayid waay afarba rayid waa oo dagaalka madax banaanaa
afarba rayid bay ahayn walaalkay afarta kalena waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay waay marka hadda dadkii rayidka ahaa ee tuulada ku sugnaa hadda qaarko waa sidee xaalkoodu
wallahi way kala carareen hadda qof walba cirib iyo jaamacada dhigta lama oga maaragtay way kala carareen way kala carareen hadda adiga halkee igala hadlaysaa
aniga waxaan kala hadlaa maaragtay buufow dhinaciisa maaragtay meel hal kilometr u jirto wadanada la yidhaah wadanada aduguma dadkii ka carari baa ku jirtaa mise weli baa joogtaa
aniga dadka ka cararaan ku jiraa maaragtay deegaanka baan aanay xoolo dhaqanta baan ahay
waay hadda maxaad fariin oo u diraysaa maamulka gobolka kan koonfur galbeed dowladda dhexe haddii aad tihiin dadka deegaanka ee dagaaladaasi hadda ay saameynta ku yeesheen walaalo waxaan ka codsanaynaa inaad dadkan maaragtay oo oo la dhexdhexaadiyo maarata laga kala galo maadaama shicibka aan nahay anaga aad iyo aad baan u dhibaataysanahay maaragtay laba sano ayuu dagaalkan korkayna ku socdaa ma fahantay waay
laba maalin haddaa beerahayna aan joogno maalinta kale waa laiskugu soo noqonaa ilaahay kuma darnaado maaragtay hanala maaragtay dadkan hanalaga qabto hanalaga qabto